haatan saacadda istuudiyaha wadajir redio ee magaalada atlanta waxa ay dul saaran tahay saddexdii iyo saddex iyo soddon daqiiqadood waa xilligii aynu ku ballansaneen guud ahaan warar waxaynu idinka qabanay soomaaliya in aad halkan si toosa uga dhegaysataan warkii oo fidsan bisha diseembar maanta waa labo sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo toban warka waxaa si toosa idinkula socodsiin doona stuudiyahan wadajir radio ee magaaladan atlanta anigoo cabdilcasiis siidi wararkeenana waxaa ka qayb qaadan doona wariyaasheena ku sugan gudaha dalka soomaaliya aynu ku horeyna ee sida uu ku soo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa maanta magaalada muqdisho laga xusay sanad guuradii toddobaatan iyo labaad ee kasoo wareegatay aasaaskii ciidanka booliiska soomaaliya wararkaas iyo warar kaloo la xiriira guud ahaan caasimada magaalada muqdisho aan idin kala baxo waryaheena maxamed kaafi
munaasabad lagu xusayey toddobaatan iyo laba sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan waxaa ka qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo weliba saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal maxamed xasan xamud oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay tan iyo markii uu xilkan u qabtay in uu sameeyey horumar badan runtii toddobaatan laba guurada waxaad ka garan kartaan da'da uu hay-addan ay jirto oo ah hay-adaha ugu faca weyn marka laga hadlaayo qaranka soomaaliyeed hay-adihii u dhismay si uu ku soo kabtana wax sahlan ma aha laakiin annaka oo ka tixraacayna lixdii tiir ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay markuu xilka qabtay oo ay ugu horaysay amniga ayaan annakana waxaan rabnaa inaan amniga intaan ka qaban karna aan ka qabanno muddadii yareed aan xilka hayay runtii saraakiishaydii aniga waxaan qaadannay siyaasad ah meesha hadda aniga aan xilka kula wareegay meel kasii horaysa inaan gaarno haddii ilaa idmo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo asna dhankiisa ka hadlay munaasabadan ayaa waxa uu sheegay markii sanadkii hore loo eego ciidanka booliska soomaaliyeed heerkay haatan gaarsiisan yihiin in isbedel badan uu jiro ciidanka booliska soomaaliyeed haatanna wuu soo kabtay meesha uu maanta waxa uuna tusay sanadkii hore wixii uuna tusay waa kasii waa kasii duwan yihiin waa kasii horumarsan yihiin marka dadaalkaas issoo taraya oo maalin walba soo kordhaya waaye dadaalka maxaan ku yidhahdaa ciidanka booliska soomaaliyeed ay ku jiraan oo ay ku shaqaynayaan marka waxaan leeyahay mar kale hambalyo ciidanka booliska soomaaliyeed dadaalkooda amniga iyo mas-uuliyadda ciidan ay leeyihiin waxaa tilmaamayo halhaysyada halkaa ku dhegan iyo oraahyada iyo xikmadaha ee ku dhegan derbiyada howlkan aan ku jirno ilaali sharciga ha ku ilaaliye sharciga haddaadan adiga ilaalin ku ilaalin maayo dabcan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale kula dardaarmay bulshada qaybaheeda kala duwan in ay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka booliska oo ka shaqaynaya sugidda ammaanka dagaalla ayaa maanta waxay ka dhaceen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan dagaaladan ayaa waxay geysteen khasaare isugu jira dhimasho ee dhaawac waxay u dhexeeyeen dagaalada ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa amisom isku dhinaca iyo weliba dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa wuxuu ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda iyo weliba kuwa amisom ay tageen deegaan hoostaga degmada jalalaqsi halkaas oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab inta la ogyahay waxaa ku geeriyooday ilaa iyo afar ruux oo labada dhinac oo dagaalamay ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay ilaa iyo saddex ruux oo kale wararkii ugu dambeeyeyna soo gaara ayaa waxay sheegayaan in xaaladdu haatan ay tahay mid degan magaalada marke ee xarunta gobolka shabeellaha hoosena xaalad deganaasho ayaa laga dareemayaa halkaas oo maalmihii ugu dambeeyey laba maleeshiya beeleed ay ku dagaalamayeen dadaallo lagu doonayay in lagu kala dhex galo labadani dhinac sidoo kalena wadahadal looga dhex bilaabo ayaana lagu guuleysan hase ahaatee waxaa magaaladaasi marka sidoo kale ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya kuwaas oo ku kala dhex jira labadii dhinac ee dagaalamay shacabka ku nool marko inkastoo xaalada ganaanshaha ay dareemayaan ayaa haddana markasta waxay ka cabsi qabaan in mar kale korkooda lagu dagaalamo maleeshiyaadka ku dagaalamaya magaalada marka hore waxay ugu dagaalameen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi shabeellaha hoose xeerilaalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa waxa uu sheegay in ka badan kun dhallinyara oo soomaaliyeed inay ku xiran yihiin dalalka caalamka waxa uu sheegay dhallinyarada qaarkood inaysan wax dembiya aysan lahayn sidoo kalena ay jiraan dhallinyaro u xiran falala xiriira burcadbadeednimo oo aynan ku caddayn markan ka soo tago waddamada ay soomaalidu qurbaha dibadda ku nooshahay oo aadka ugu badan tahay oo runtii dad badan oo soomaaliyeed ay ku xiran yihiin minneabolis keliyaan ogahay ilaa shan kun iyo dhowr boqol oo qof inay ku xiran tahay ingiriiska inta ku xiran waad ogti kuwaas waa waa category gaar ah waaye la dhilgarayntooda laakiin waxaad ogaataan kun iyo laba boqol oo qof oo soomaali ah oo laba iyo labaatan wadan oo wadan oo dibadda ah ku kala xiran inay jiraan oo loo xirtay oo keliya wax dambiayna gelin qaarkood ayagoo berigoodii joogaa lasoo qabsaday oo layidhi waa virat qaarkood ayagoo kalluumaysanayaa lasoo qabtay qaarkoodna waxay ku lug lahaayeen falalkaas burcadbadeedka ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan asagoo xilka qaadis ku sameeyey gudoomiyihii hore ee gobolkaas madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan in xilligaani wixii ka dambeeya oo noqdo yuusuf axmed hagar dabageed oo horey gudoomiye kaga soo noqday gobolkaas cabdifitaax xasan afrax oo ahaa gudoomiyaha gobolka ayaa xilka qaadis madaxweynuhu uu ku sameeyey xilka qaadista gudoomiyihii gobolka hiiraan ayaa ku soo aadaysa iyadoo magaalada beledweyne muddooyinka ugu dambeeyay ay ka jireen qalalaaso looga soo horjeeday gudoomiyihii xilka laga qaaday cabdifitaax xasan afrax oo lagu eedeeyey inuu dil ka geystay magaaladaasi beledweyne madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya sidoo kale wuxuu aqoonsaday caasimadda maamulka loo sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana madaxweynuhu uu sheegay in caasimadda kumeelgaarka ee maamulkaasi ay noqonayso degmada buulaburde ee gobolka hiiraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale war qoraal oo xafiiskiisa ka soo baxay waxaa lagu sheegay in shirka lagu qaban doono magaalada jowhar shirkaas oo ah midka lagu dhisayo maamulka loo sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe muddooyinka ugu dambeeya ayaa isqabqabsi badan wuxuu ka taagnaa howlaha maamul dhisida ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe maxamed kaafi sheekh abuukar wararka radio wadajir magaalada muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi wararkaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho halkaad weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda ayadoo sida warka waryihiinaba aad ku maqlayseen xaalada magaalada marka ay ahayd maanta aroornimadii hore mid degan ayaa warar haatan soo dhacay waxa ay sheegayaan in magaaladaasi maanta uu qarax ka dhacay gelinkii dambe ee maanta aan iraahde qaraxani oo ahaa mid bamka gacanta laga tuura ah ayaa waxaa ku waxyeeloobay sida lagu soo waramayo ilaa iyo afar ruux oo ay ku jirtay ruux haweeney ah bamka gacmeedkan ayaa waxaa lagu waramayaa in lagu tuuray ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada marka ayadoo dhanka kalena la sheegayo waxaa tuuray inay ahaayeen maleeshiyaad qaabeeleed u habaysan weerarkan loo geystay ciidamada dowladda ee ku sugan magaaladaasi marka ayaa waxa uu ka dhacay wadada wajeer halka loo yaqaano taasi oo u dhexayso masjid araxma ee magaaladaasi iyo weliba suuqa galeyda lagu kala iibsado dadka kasoo gaaray dhaawaca ayaa waxa ay yihiin dad shacaba oo halkaasi ku haystay mahrada ganacsiya iyo weliba dad wadada marayay dhibaatooyinkan ka taagan magaalada marka ee ah qaraxyada iyo weliba dagaalada foolka foolka ee u dhexeeya beelaha habargidir iyo beesha biyomaal ayaa waxa uu soo jiitamayaa muddo ku siman ilaa iyo laba sannadood haatan ayadoo waqtiyo badanna la dhex dhigay labadaasi qaybood waan waan nabadeed taasi oo uu qabanqaabiyey maamulka koonfur galbeed ee uu shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha uu ka yahay weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii gobolka shabeellada hoose ee wararka ka imaanaya degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi howlgallo laga sameeyey tuulooyin hoostaga degmadaasi kuwaasi oo ugu dambeyna lagu soo qabtay hub iyo weliba dadkii haystay
howlgaladani waa kuwa lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee degmada wallafeen ee gobolka shabeellaha hoose iyo deegaanada islaada ayaa waxaa maanta ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa maamulka degmada wallafeen oo kaashanaya kuwa midooda afrika ee amisom ee ku sugan halkaasi ayaa waxa ay ka sameeyeen gudaha degmadaasi iyo deegaanada islaada howlgaladan ayaa waxa ay ciidamada ku tilmaameen inay yihiin kuwa ay ku baadigoobayaan rag iyo hubla sheegay in ay ku jiraan deegaanada hoosyimaada degmada wallabeen ee gobolka shabeellaha hoose inta ay ciidamadu howlgalada ku jireen ayaa waxa ay soo qafateen dad fara badan kuwa oo lagu tuhmayay inay xiriir loola leeyihiin xarakada al-shabaab iyadoona la tilmaamay in raggaasi haddii dembi lagu waayo layska siideynayo waxaa sidoo kale ciidamadu ay soo qabteen hub aad iyo aad u fara badan kuwa oo ay ka soo bixiyeen guryaha ku yaala tuulooyinka hoos yimaada degmadaasi oo lagu xusi karo deegaanka warmaxan iyo doon aw suure oo iyagu ka mid ah goobaha lagu sameeyey howlgalada maanta ciidamadu ay sameeyeen maamulka degmada walaleen ee gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan gudoomiyaha degmadaasi oo dhowaan halkaasi loo magacaabay ayaa markii la magacaabayay waxa uu ballan qaatay in ammaanka guud ee degmada wallabeen iyo deegaanada hoosmaada lagu ogyahay ciidamadu isagu maamulo taasna ay mas-uuliyad ka saaran tahay in ay xaqiijiyaan ammaanka ciidamada maamulkaasi waxa uu sidoo kale ballan qaaday in shacabka ku dhaqan degmada wallabeen ay si xoogan ula shaqayn doonaan wada shaqaynta ka dhexaysana ay iminka tahay mid aad iyo aad u ballaaran aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay sabriye warkaas waxa uu ka soo diray magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose shariif xasan sheekh aadan oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa gaaray maalinnimadii shalay magaalada baydhabo oo haatan caasimad kumeel gaara u ah maamulkiisa koonfur galbeed haddaba madaxweynaha ayaa sida wararka ay nagu soo gaarayaan maanta waxa uu kulan la qaatay guud ahaan golihiisa wasiirada inta kaga sugnayd magaaladaasi iyo waxgarad waxa uuna uga warbixiyey guud ahaan wixii ka dhacay magaalada muqdisho ee ku aadanaa shirkii madasha hiigsiga laba kun lix iyo toban taasi oo gabagabadii laga soo saaray warmurtiyeed warmurtiyeedkaasi oo loo ballamay in go-aano saxa oo midaysan looga qaato shir ka dhici doona magaalada kismaayo tobanka bisha soo socota haddaba shariifka oo la hadlayay dadka ayaa u sheegay
runtii sharkiyada lagooda hadalay faylan waxaan ku baahanya in soomaaliya horta sababta oo dhibaatada ku baxo dowladnimadana la xoojiyo soomaaliya muddo badan iyo dhibaatooyin kale iyo wareer dhibaatooyinkaaseen waliba waa isbedelo badan hore aan dhihin isbedel kalena dhiban koonfurda dhaqaili waliba aaminsan haddii hore koonfur galbeedeed aaminsan kamid reer koonfur galbeedeedna una dad nabad jeelaayna dad isnoolashada jeelaayna dad israfyowg iyo cunsadaanayana antasasay kala tirayo taasayna meylaka sheegay in una ena dabqabada noolaasha iyo walaalnimadii soomaalinimada iyo midnimada soomaaliyeed jeelimanana aan ogolaadana laakiin cadaalad darro oo qeexan inaan ogolaadan cidaan sheegnay habkun le raw forboyta fareef ama le raw qabiilkiiska dheelitiran wakuyaaba dad badan oo qabiil kasta dhefisaya walba la shartirsadee soomaalida walba la shartirsadaas laakiin weliba waa jid oo lahamari haaba dheeraday wareegad haado haddii fado sidii fado haado laakiin liin aragiyo un haddii reer koonfur galbeedantisiin ay wakiilatan ina jid ku sugaan meelnimada dadjiidoon meel ka dhammaado meel la gordo ina qofdii hordiiisu ka dhammaado aakhiritaanka meelku sama mara laakiin haddii dada weli weydoaana jid kale oo meel ka dhammaado leengorodaana oo wakhtiga degdeg ama keeyaan lahaa salaadana wakhtisheeda tukadee aan walibaasi kama talnay waan inaan wafdigii madawgeedeeda talanay inay habkan oo iska dheelitira maanta ee laxta walla ka dhisan wakhtiga ha dareero haddii ilaahayn dilo kaasi waxa uu ahaa shariif xasan sheekh aadan oo magaalada baydhabo ka sheegay in inaba aanu qaadan doonin wax ka yar nidaamka afar dhibic shan ayadoo warmurtiyeedkii laga soo saaray magaalada muqdishona ay ku caddayd sida dadka xogogaalka ay sheegayaan in laba gole la dhisi doono golaha sare iyo weliba golaha sanadka aan iraahde iyo golaha baarlamaanka labadaasi golena lagu kala xuli doono nidaamka degmooyinka ee maamulka puntland ay wataan iyo weliba nidaamka afar dhibic shan oo shariif xasan sida uu ku waramayo uu ku adkaysan doono halkaaad weli kala socotaan waa wadajir radio kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta oo aad si toosa haatan nooga dhegaysanaysaan magaalada diinsoor ee gobolkaasi baay ayaa intii laga xoreeyey xarakada shabaab waxaa ku soo kordhay in magaaladaasi ay ka go'doontay guud ahaan gobolkaasi iyo weliba gobollada ay dariska la ahayd sida gobolka gedo iyo jubbada dhexe shabeellada hoosena qayb ka mid a go'doomistaasi ay go'doomiyeen xarakada shabaab ayaa waxa ay sabab u noqotay in guud ahaan quuto daruurigii magaaladaasi uu sarakac ku yimaado islamar ahaantaana maamulkii degmada u suurageli weyda in ay xaliyaan dhibaatada dhaqaale ee soo wajahday shacbiga ku nool magaalada diinsoor xilligii ay la wareegeen ciidamada dowladda waxaa laga joogaa muddo boqol iyo konton maalmood wixii muddada ka dambeeyey magaalada waxay gashay go'doon xanibay wixii dhaqdhaqaaq iyo xidhiidh ay la lahayd gobolka intiisa kale waxaa sare u kacay sicirkii cuntada lagu kala iibsanayey iyadoo kiilada sokorta qiimaheeda uu gaadhay soddon kun oo shilinka soomaaliga ah misna u dhiganta hal doolar iyo bar waxaa adkaatay nolosha dadka danyarta ah oo ma karaan in ay wax iibsadaan mustaf maxamed cabdi waa ganacsatada degmada diinsoor ee xaaladda sicir bararka ka jiro waxaan joogaa degmada diinsoor waxaan ka mid ahay ganacsatada degmada diinsoor walaalow taas aad iyo aad ayay xagga caqabadaas ay naga hayshataa haddii aan ganacsatay aan nahay sideed sana iyo wax la jiraan halkan waxaa haysay nimankii nabadiidka ayay haysay wixii hore ay u haysi jireen waxay ugu qaateen roog iyo baad iyo canshuuraad midaan saarneen ayay ugu qaateen ayagoo saas ay tahay ay haddana qax iyo dhibaato iyo burbur ay geliyeen walow magaaladii hadda markii lagu soo laabtina sixirbar aad iyo aad u xun ayaa ka gelay degmada diinsoor waayahay imasaa la iibiyaa kiiladii sonkorta oo kale burka bariiska saliidda imasaa la iibiyaa intaasi oo dhan aad ayaad umahadsan tahay kiilaha sokorta waxay maraysaa labaatan iyo laba kun litrka saliidda ee wuxuu marayaa isagana afartan kun wallaahi bilaahi marka aad iyo aaday marka ay u qaali tahay markii ay yar tahay waa soddon dollar ama wax kasii dheer xaafkay oo sokorta qofka markuu rabo mana agooda saas ay sii tahay waayahay marka dadku siday wax u iibsadaan maadaama sicir bar uu jiro qiimihii kor u kacay wallaahi ganacsiga horta magaalada aad u fiican yahay laakiin dadka waxay ku nool yihiin qofkasta qaraabadiisa qofkii waxaas ayaa wax kasii siinaya laakiin qof qof biil kara ma lahan laakiin maadaama ay sicir barar meeshuu ka dhacay saliidii afartan ay maraysa qofkii maalina waa hela maalina ma heli kara saas ay tahay magaalada dhexdeeda la iska caawinaya wax weyn maahan inta yar dadka yar oo waxaysaan ayaa wax marka bixinayaan wax saas usii badan maaha laakiin dhibaata aad u badanaa ayaa haysata xagga okay oo masaakiinta oo degmada ku nool ganacsiga diisoor halkuu ku tiirsanaa gaadiidku badeecadaha halkay idinkaga imaan jireen degmada soor ahaan waxay ku tiirsaneen gaadiidkeeda wuxuu kasoo baxi jiray baydhabo xamar meelo fara badan oo ugu imaan jiray wallaahi wadooyinkii markay go-een raashinkii ama wixii bakhaari hore ugu jireen al-shabaab ay ay xoog iyo baadi ay ku dhacday intii kaleo ay dhacdayna bakhaaraha ku jirin hore ay u gubtay wallaahi wax hadda xamar ka soo galay ama baydhabo ka soo galay mala xagga gaadiidka waa waxaa laga
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena xusni oo nooga soo waramay arrimaha magaalada diinsoor oo haatan go-naan ay ka go-an tahay gobolka intiisa kale sicir barar xoogani uu dadka saameeyey xuseen cabdixalane oo haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya horeyna u soo noqday wasiirkii maaliyadda dowladihii ku-meelgaarka ee soomaaliya ayaa toddobaadadii lasoo dhaafay waxa uu waday qalalaanse siyaasadeed uu ka abuurayo gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya qaar ka mida si gaara gobolka bakool haddaba maalinnimadii shalay ayaa shariif xasan sheekh aadan waxa uu amar ku bixiyey in xuseen cabdi xalane lasoo qabto islamar ahaantaana la horkeeno sharciga si loogu ciqaabo howlaha uu ka wado degmada ceel barde oo u muuqata kuwa amniga halkaasi ka jira lagu waxyeeleynayo haddaba ciidamadaasi ayaa sidaaynu warka ku helayno waxa ay gaareen maanta magaaladaasi ayadoo sidoo kalena xuseen cabdixalane iyo tiro xildhibaanaha oo ay ku beel yihiin isku beel yihiin ka tallaabay xuduudka soomaaliya iyo etoobiya u dhexeeya kadib kolkii ay ka warhebeen in ciidamada koonfur galbeed aagaasi gobolka bakool ay soo gaareen magaalada ceel barde xuseen cabdixalan oo horkacayay tiro xildhibaano ah oo beeshiisa ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ku howlanaayeen howlo qalalaansa looga abuurayo dadka wada degan degmada ceelbarde ee gobolkaasi bakool kuwaasi oo ay u dhigayeen qaabbeeleed ayagoo weliba dhaliil ka muujinayay qaabka loo soo xulay xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed kaasi oo xuseen cabdixalane beeshiisa ay ka heshay laba xubnood halka aad weli nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in maalmaha soo socda lagu wado in magaalada kismaayo caasimada gobolkaasi jubbada hoose lagu qaban doono kulan nabadeed kaasi oo lasugu keeni doono qeybaha kala gedisan ee ku hardamaya siyaasada maamulka axmed madoobe ee loogu yeero jubba haddaba korneel aadan xuseen oo loo yaqaano korneel rafle ayaa ka warbixinaya shirkaasi iyo waxa uu noqon doono iyo weliba cidda ka qaybgeli doonta shirku waa gobol-sheekiinta maamul goboleedka jubbaland iyo dadka degan jubbooyinka waxaa weye gobol-sheekiin loo sameynayo oo wixii dhacayna iyo waxaa dhiman iyo maamulka jubba ee dugsiyinkana lagu dhamaystirayo sidaa wadaala
waan gartay shirkan hadda aad ii sheegtay in la qabanayo yaa ka qaybgelaya xaguusa ka dhacaya aadar shirku wuxuu dhacayaa magaala madaxda jubba magaala madaxda jubbada hoose ahna xarunta ku-yeeridaadka ee gobolada maamulgoboleedka jubbaland oo ah kismaayo wuxuuna u dhexeeyaa shirkaas ka qaybgelaya dhammaan siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo dadka jubbooyinka kasoo jeeda maamul goboleedka jubbaland horumar loogu gudbiyo dadkaas ay nadaalkooda iyo qorshahooda maadaama soomaaliya ay federaalka adatay sida loo dhamaystiri lahaa waxa dhiman weeye wixii dhacayna loo hami lahaa weeye
waan gartay siyaasiyiinta hadda magaca leh ee shirka jubbooyinka ka qaybgalaysa yaad magacooda inoo sheegi kartaa oo shirkan qayb ka ah aniga dad shabaab oo yaqaana waxbaa kabada iyo hebel iyo qoranayo dhammaan baan ku yii dadkii gobolada jubbooyinka waxaa ka soo jeeday oo ah kuwii ama islaamku dhexmaray ama uba dhashay oo meesha doorka ku lahaa dalxiiskiisida qorsheysan inshaallah aanan aad rajaynaynaa in isgarab wanaagsan iyo dadkaasi waxay aayahoodu uga xusan lahaayeen in loo soo horiya qarannimadii soomaaliya damaystirkeeda gobolada inta dhiman ee alxaabada ay haysatana loo xoreyn lahaa qorshuhu saas ku wajaahin shirkan hadda aad ii sheegtay inuu dhacayo ma laga yaabaa inuu ka qayb galo cornel barre hiiraale oo isagu in badan hore ay u loolameen hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe
insha allahu jecelnaa in uu ka qayb galo isaga doodin mas-uul ah oo mujtamacaas degan gobolada jubooyinka nidaam iyo nidaam hoos ku leh meesha dhibaatooyin ka dhacay dadkii labadii hore waxa weeye haleoda hogaanku ka mid ahaa marka cid kasta ee dood kula dadkaas waxaan ku baraynaa inay ka qaybgasho isaguna insha allah wuu ka qaybgelaya saa haseynaya insha allah marka qabanqaabada shirka inuu dhaco yaa ka dambeeyey oo soo qabanqaabiyey goormayse laga yaabaa inuu shirka furmo aadar waqtiga hadda waqtigan ajanda hadda aan janda aan kuleeyahay maajide laakiin qabanqaabada waxaa soo qabanqaabiyey dhammaan dad kasta oo waxa weeye ama siyaasi ah ama waxa weeye madax ah iyo dowladda dhexe federaalka duur ku leh qabanqaabaduna de waxay tahay maamulada soomaaliya ka samaysay in loogu gudbo labada kun iyo lix iyo tobanka eedkanaha soomaaliyeed waxtigooda in la dhamanaystiro dib horeynta gobolada dadkana lasugiyo oo wada jir ay wax uqabsadaan qorshe waqaad doorkuna cid walba ka qabatay waxaan leenahay waa ku mahadsan yihiin waayahay si kale haddii aan su-aasha ugu dambayntii ku weydiiyo taliye ma la dhihi karaa shirkan hadda aad ii sheegtay inuu furmayo waxaa isugu imaanaya tusaale ahaan maamulka axmed madoobe oo dhinac ah isaga iyo wixii ku fikira iyo barre hiiraale oo hore ula dagaalama axmed madoobe iyo garabkiisa wixii ku fikira ee siyaasad ahaan iska dhex waayey xiriirka jubbaland ayaa shirka isugu imaanaya sidaa ma loo fasiri karaa
hadan cod kasta oo gobolada fugooyinka soo kule ama maamulka hadisan banaanka ka jirto ama dhaliilayso in ay tagto oo ay meeshaas wixii ay dhalilaysa ay ka hadasho gobolaa la dhigay waxa weeye waana sida hadda ah keli lafteeda waa la odhan karaa waa warka waxa weeye waa dibulheshiisii iyo wax wadaadseexsho maamulka inta dhinac la dhamaystiro loola dhigto oo maamulka kudhac loola samaysto
kaasi waxa uu ahaa kordheel aadan xuseen oo isaga loo yaqaano aadan rafle oo ka hadlayay kulan la doonayo in lagu qabto magaalada kismaayo kaasi oo dib loogu falanqayn doono maamulka jubbay axmed madoobe maanta uu horwadeenka uu ka yahay halkaad kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda bahda guud ahaan idin daadihiisa wadajir radio waa anigo cabdilcasiis siidi mustafa nuureeni yuusuf sheekh cabdow farsamo yaqaanka farsamada inoo hayana waa maxamed siidow mayow inta toddobaadka dambe barnaamij kale oo xiise leh aanu ku kulmi doono bahda wadajir radio isku duuban oo idinleh sidaas iyo ammaano allah
راديو ودجر وإذاعة مدح بنان كان مدح بنان سياسة استيدان بلها الصومالية kana shaqaysaa helidda nidaam ku dhisan sinaan dhexdhexaad cadaalad نبات iyo weliba horumar waa idaacadda keliya ee kuu soo tabinaysa warar la hubo la ysku halayn karo oo ay goobjoogayaal kuu soo tabinayaan warbixin wanaagsan